asalaamu ullahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibyaal waxaad ku soo dhawaataan warkad hore idaacadda radio kismaayo codka jubbaland qodobada ugu door karoon aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah saameyn weyn oo ka dhalatay dabeelihii maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada kismaayo taliyaha ciidanka dhulka soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay duqeyn iyo dagaal toos ah oo ka dhacay gobolka mudug booliska soomaaliya oo sheegay inay gacanta ay ku dhigeenna aabbo ku adeysanaen in uu gabadhiisa dilay dowladda kenya ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay dileen xubno ka tirsan kooxda shabaab hay-adaha caafimaadka adduunka oo ay ka mid tahay hay-adda w h o oo xukuumadda ku ammaantay xakameynta covid sagaal iyo toban wafdi ka socda soomaaliya oo ka qeybgalaya shirweynaha jaamacadda carabta akhbaraadka dibaddan waxaa ka mid ah madaxweynaha turkiga oo si kulol uga hadlay gubitaanka nuqul ka mid ah kitaabka qur-aanka kariimka ah oo dalka sweden ay ku kacday qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ah goordhow u diyaar garooba faahfaahintooda insha allah
waa kuma warwaageediye maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa hagaag soo noqod wanaagsan saaxiibada qaaliga meel kastoo aad duniyada ka joogtaan kuna soo dhawaada qodobadii haatana idiin aqriya oo faahfaahsan saameyn weyn ayaa ka dhalatay dabeelihii maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay magaalada kismaayo kaafiso cumar ugaas ayaa warbixinta warkan inoo haysa
dabaylo xoogan oo maalmahani ka jira gudaha magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ee ku dhow ayaa saameyn xoogan ku yeeshay dadka danyarta iyo kuwa barakacayaasha ah ee ku jira xeryaha barakacayaasha ee magaalada tani kismaayo dabaysha ayaa burburisay guryo badan oo ay deganaayeen dad danyar ah iyo kuwo barakac ah kuwaasi oo ka samaysnaa booshado iyo guryo jiingad ah qaar ka mid ah dadka ay dabeysha saamaysay dhinaca hoyga ayaa rediyo kismaayo oo ay codka dowlad goboleedka jubbaland oga warbixiyey saameynta dabaylaha ay ku yeelatay magacayga luul dhaali baa lii dhahaa dabeeshaan waxayna haysaa anaga muddo inta waxaa imaana daraadaan imaana maalintii anaga aan imaana ilaa hadda indhaha waa kala feeda la'nahay inta waxaan degannahay maanta waxaan degannahay afar beri waay maanta aan degannahay indhafeedna aan lahayn guryihii anaga balbalada anaga aan dhisanana dabeeshii anaga qaadahayso waan rafaadsannahay walaalaheen waxaan ka codsanaynaa in guryahaas ay nagu soo garab qabtaan wixii kalaa loo baahan yaha inay nala arkaan waa macnaa anaga tabardaraana hayso meeshaan dhibaana keene bismillaahi raxmaan raxiim gurigii adi aad geli laheedoo madax aad gelin laheedoo ilmaha aad ku qaban laheedaa macnaha dabeeshii anaga qaadahayso cabadii anaga aan ku soo hoyna maanta afar ah oo meeshaan lala keeno oo ood macnaha aynaga qaadaysa waa la dhisahayaa waa dumahayaan waa la dhisaya way dumahayaan oodiina tabar anaga aan ku gadan ma haysan walaalaheena waxaan rabnaa in guriyihii ilmaha anaga aan gashan laheen aan meeshii waxaan ku qaban laheen inay nagu soo garab qabtaan ilmi yar yaraan haysanaa wax alle waxay noo soo kas lahayn oo anaga madaxa aan gashan inay naga qabtaan waxaanaan heestaa oo caruurta oo xanuunley ah oo xaaladooda saana caradaan u cadkeysan karin waa ku rafaadna meeshaan afar beriyaan deganaha buushka waa dhisaynaa wuu soo dumaa waa dhisaynaa waa soo dumaa waxaan oo kaleeto habeenkii oohin caradii aa ku badatay ilmihii ma shaqaysan kartid meel ma aadi kartid meel aad degan tahay oad ku hooynaysaba ma qabtid waa ku rafaadnay mijingayaasha hataa mbir aan kusoo aruursanayno mal ilmihii meelaa ugu tagayna male dabeeshaana qaaday ilmaha so ood aan dhisna ma haysano mareeraha gagaabkaa soo gurinaa loorahaanaan jajeexnaa kor saarnaa dabeeshaa naga qaadee meel aan ku hooynaaba lacadsannaebo dalaad dhow antana nishaana miinkaanta baryaani afara ahaay marka dabeesha waa ujeediin indhaha ma la furi karo ilmaha wax la siinaayo male oo xafarka saan socda weligaana ma arkan duufaan baa ma leynahayna indhaha ma la furi karo baabuura taa maalan ma soconayso toosh lishidoo aragnay shalay dhib mee waa kan guryaa kan saan way kan shan kol la dhisi kan saan subahan la dhisi saan ay kan kala dina waagay saan guryaa kurisha dudumaan lama kol saan bas way meel la galay mal waa saagnaa gurug dhulku bacaad way tabarna male
hadda dadkii oo meesha degan ayaa dabeeshii waxay ka qaadaysaa guryaashii dabeel wax hadda oo ma aawanayo haastaana male ki kastana gurigiis bacdiisa kacaysa dhibkaas dartiis oo ayaan horta aan qabnaa oo dabeeshaan qolal badan hadda hadda lagu dhihi karo ilaa toban iyo waxaas hadda lagu sheegi karo oo ba' la-aan ah ilan ba oo hal sano saarneed ayay ku buubtayba tabar mu wahay sidan oo kale ba'dana iska jirtaa ninka tabar mu wahay ba'dii wax iska gadanaya ma hayo meelaas wax ka keenaya ma hayo siigadana guriga iyo banaanka iska mid aa kada tahay kastaba ha ahaatee waxaa la dareemayaa isbeddel cimilo iyadoo lagu jiro bilowga sanadka cusub kaasoo noqda bilaha ugu horeeya kuwa saameyn ku yeesha isbeddelka cimilada gebi ahaanba kaafiya cumar ugaas warbaahinta jubbaland magaalada kismaayo
booliska soomaaliya waxa ay gacanta ku dhigeen aabe ku eedeysan in uu dilay gabadhiisa aftaax maxamed mudey ayaa warbixinta warkan inuu haya
ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta kusoo dhageen aabba soomaaliyeed oo ku eedeysan inuu dil u geystay gabadhiisa oo jirtay lix bilood afar iyo tobankii bishan janaayo ee sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka aabbahan oo ku eedeysan dilka gabadhiisa yar oo u geystay ayaa magaciisa lagu sheegay abuukar xuseen culisow kaasi oo la tilmaamay in ciidanka booliiska degmada hiliwaa ay gacanta kusoo dhigeen kadib muddo ku dhow laba toddobaad oo ay ciidanka ku raajoogeen isaga oo kasoo baxsaday degmada dharkeenley oo ahayd halkuu horay dilka ugu geystay abuukar xuseen culisow ayaa la sheegay in gabadhiisu u dilay arrimo la xiriira maseer dhanka xaaskiisa ah waxaana sidoo kale la sheegay inuu dhaawac u geystay xaaskiisa ciidanka booliiska soomaaliya taliska qeybta guud ee gobolka banaadir gaar ahaan ciidanka saldhigga degmada hiliwaa ayaa maanta gacanta kusoo dhigay eedeysane abuukar xuseen culisow oo degmada dharkenley dil ugu geystay gabar yar uu dhalay afar iyo tobankii janaayo ee sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka sidoo kalena dhaawacay xaaskiisa ciidamada booliiska oo ku raajoogay eedeysanahan ayaa maanta ku qabtay degmada hiliwaa wuxuuna haatan ku jiraa gacanta ciidanka amniga ee booliiska ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay daliska booliiska guud ee gobolka banaadir ciidanka booliiska soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe kordhiyay howlgallada ay ka sameynayeen degmooyinka magaalada muqdisho oo ay ku baacsanayeen kooxaha falalka la xiriira dilka iyo dhaca ka geysta magaalada muqdisho
dowladda kenya waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay dileen xubno ka tirsan al-shabaab daawud usmaan alkhasaal ah ayaa warbixinta warkan inoo haya
ciidamada ammaankaee kenya ayaa dilay ugu yaraan laba iyo toban dagaalame oo ka tirsan al-shabaab kadib iska horimaad culus oo ay kooxda kula galeen deegaano ku dhow soodinta ay la wadaagaan soomaaliya iyo weliba kenya war qoraal oo kasoo baxay booliiska kenya ayaa lagu sheegay in hay-adda ammaanka ay weerar ku qaadeen xero al-shabaab ay ku leeyihiin saddex geesood ka tirsan degmada gaarisa xeradani ayaa waxaa ku sugnaa dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ee ciidamada sidoo kalena waxayna gacanta ku dhigeen mid ka mid a shabaabkii halka ku jiray sida war-saxaafadeedka kale qabtay walxaha qarxaa iyo qori beeka ama weliba qori akee ah tallaabadan ayaa imaaneysaa maalmoon kadib markii ay dowladda kenya ay boqolaal askari ay geysay si ay u xoojiso ammaanka magaalooyinka iyo weliba tuulooyinka ku dhowdhow xadka ay la wadaagaan soomaaliya
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa ay xukuumadda ku ammaantay in ay markaa ka hor tageen oo ay sidoo kaleba ay howlo waaweyn ay ka qabteen caabuqa covid sagaal iyo toban cabdirasaaq maxamed siraad ayaa warbixinta warkan inoo haya
wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan geneva ayaa xarunta dhexe ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaa markaasi lagu guddoonsiiyey bilad sharaf weyn oo uu guddoonsiiyey madaxa hay-adda caafimaadka adduunka doctor tedros wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay abaalmarintan ku mutaysata hirgelinta xarumo caafimaad oo uu markaasi ku shaqeeya tamarta qoraxda xarumahan caafimaad ayaa waxa ay bixiyaan adeegyo caafimaad oo kala duwan waxaana xusid mudan in xilligii uu dalka saameeyey xanuunkii covid sagaal iyo toban ama coronavirus ee wasaaradda ku guuleysatay hirgelinta warshadaha dhaliya hawada ama oksijiinta taasi oo qo taasi oo qofka marka ay neefta ku dhegto lagu xirayay kuwaasi oo boqolkiiba boqol ku shaqeeya tamarta cadceedda ama qoraxda waxaana laga hirgeliyey gobolada kala duwan ee dalkeena bilowga faafinta goobaha caafimaad ee ku shaqeeya cadceedda ayaa ah qorshe weyn oo ay wado wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya qorshahan ayaa waxaa looga damacsan yahay inuu kor u qaado tirada iyo tayada adeega caafimaad ee dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda iyo wafdigiisa ayaa sidoo kale waxay ka qayb galeen kulamo gaargaar ah oo ay la yeesheen waaxaha kala duwan ee hay-adda caafimaadka adduunka waxayna ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa taageeridda farsamo ee hay-adda caafimaadka ay siiso dalka soomaaliya
waa hagaagka dhegeystayaal saaxiib yaal halka warkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda radio kismaayo codka jubbaland iminkana waxaan markaa u gudageli doonaa xubinta ciyaaraha oo inoo hayo saaxiibkeyga qasala aada iyo aad iyo aad u mahadsan tahay maxamed ibraahim karama duur wanaagsan dhegeystayaal saaxiib yaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka duhur waxaan kusoo qaadi doonaa kulamada caawa la ciyaaraya fa cupka southampton weliba newcastle ayaa wada ciyaari doonaa shanta habeenimo dhanka kale serie ega talyaaniga las iyo weliba ac milan ayaa sarki doonaa bundesliga jarmalka ayaa kulamo laga ciyaaraya shalka zirvo iyo weliba rb glisburg ayaa sarki doona bayern munige f c colan ayay soo dhaweynaysaa hex berlin wolfsburg ayay ina la kulmi doontaa hoffenheim sragad ayay ina booqan doontaa kulamadaas ayaa la ciyaarayaa xubintii ciyaaraha warka duurna dhegeystayaal saaxiib yaal duurnimada waa intaan dibida kugu celi qaba warka naga hore iyo weliba karaama
agaag dhegeystayaal saaxiib yaal iminkana akhbaraadka dibadda madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa cambaariyey nuqul ka mid ah kitaabka qur-aanka kariimka oo lagu gubay dalka sweden xilli kulan ay xubnaha golaha xukuumadda ay shalay ku yeesheen caasimada dalkaasi ankara madaxweynaha ayaa si kulul waxa u naqdiyey falkii xumaa ee kitaabka qur-aanka ah ee markaa lagu gubay iyadoo dibadbaxyo ay isaga soo horjeedaan dadka markaa iyadoo islaamka ah iyo kuwa kitaabka gudiga aan ka dhaceen dalka sweden sidoo kalena waxaa jira banaanbaxyo waaweyne oo ka dhacay dalka turkiga erdogan waxa uu dowladda sweden u diray fariin kulul oo uu sheegay inaysan ku taageeri doonin in xanimaada ay markaasi ka qaadaan gaar ahaan inay ku biiraan isbahaysiga nato maadaama ay ixtiraam weyn markaa ay u hayaan oo weliba ay difaacayaan lama taabtaana ay tahay caqiidada islaamka madaxweynaha erdoganna waxa uu sidoo kale uu ka hadlay falkii lagu gubay nuqul ka mid ah qur-aanka kariimkaahi guud ahaan waxaan markaa halkaasi kusoo afmeeraynaa warkii o aad kala socoteen idaacadda radio kismaayo codka jubbaland tani kulan dambe waxaa idinkaga tegeynaa sidaa iyo amaan allah